Magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu soo gabgabeeyey tobabarka heerka koowaad ee garsoorayaasha iyo xeer ilaalinta dowlad goboleedka Jubbaland oo muddo toban maalmood ah uga socday magaalada Kismaayo. Tobabarka ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland, iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland. Tobabarka ayaa waxaa bixinayay tababarayaal ka socday maxkamadda sare ee xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, wuxuuna tobabarka ujeedkiisu yahay sare u qaadista iyo horumarinta adeegyada garsoorka Jubbaland. Ugu horreyn, waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaasha maxkamadaha racfaanka gobolka Gede iyo Jubbada Hoose, waxayna ka hadleen waxyaabaha ay ka faa'iideen tobabarka.
gobolka Gedena dabcan garsoor fiican ayuu helay waxaan rajayn doonaa insha allah tacaala garsoorkaas loo soo xulay inuu shaqo badan qaban doono horumarna sameyn doono dowladdana insha allah tacaala waxaan aan ku bogaadinaynaa shaqadaas wanaagsan ay qabatay oo ah garsoorka wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada marka in gobolka Gede garsoor dhammaystiran degmooyinkiisii iyo gobolkiiba uu helo arrintaasi arrin aada u wanaagsan wey waxaan rajaynayaa wax lagu howlgeli karo oo meel fiican marahayo in la qaatay baan boqolkiiba boqol insha allah xaqiijinayaa ugu dambeyn waxaa madasha soo xiray guddoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland cabdishakuur sheekh maxamed wuxuuna ka warbixiyey muhiimadda uu tobabarka u leeyahay bahda garsoorka jubbaland cilmi asagoon lahayn buu waxbuu kala xukumay muxuu wax ku kala xukumayaa caqligiisa iyo ammaankiisa xataa hadduu asiibo ninka jaahilkii hadduu asagoo mansab alqadaa haya asagoo jaahila xataa hadduu hadduu asiibo ajir ma laha maahina wuu dambaabaya sabab inuu mansabkan qabtaaba khalad ahayd marka waynu dadaalay oo ilaahay idankii waan rajaynayaa dad culima oo fiican oo sharcigii garan haya intii la dadaalka in la dadaalay marka ka kaleetee jannada gelaya waxaa weeye midka ilaahay cilmi uu siiyey cilmiga sharciga yaqaana haddana ku xukumahaya oo intuu gaadha ninka noocaasa hadduu ruuxu sharciga yaqaano oo uu dadaalayey dadaalkaa uu dadaalay asagoon inna muraad ka lahayn oo arrinta caddeeyaay waa ruuxa la yidhi laba ajir buu leeyahay hadduu gafiya hadduu asiibaba sababtoo ay tahay innaba ha yaalee muraad gaaroo kaleeyahay ma jiree xaqiiqada gaadh buu lahaa ruuxuna cadaalad hadduu yahay ilaahay agtiisana darajo weyn buu ka leeyahay waa kuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa sabcatun yudiluhum allaahu yowma laa dilla ilaa dillah wuxuu ku dulay waa imaamun caadilun imaamka caada ruux kasta oo naftiisa ka cadaalad sameeya oo dadka u cadaalad sameeya oo si kastaba waa qowlkiisa iyo ficilkiisa kulli ka cadaalad sameeyaaye mansabkaasoo aakharo gaadhayaa